bismi illahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo madaxweyne ku-xigeenka mudane cabdiraxmaan cabdullahi ismaaciil zayrici wasiirka madaxtooyada iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa waxay ku qaabileen garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale odayaal waxgarad mas-uuliyiin siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka sool runtii waad ogeydeenoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumaddiisu dalkan markiiuu yimid gogol nabadeed oo ummadda somalilan meel kastoo ay joogto ayuu fidiyey ciddii wax tabanaysa xukuumaddan inay dhegaysanayso ciddii wax tabanaysa inay ka qabanayso waxtarkeega xukuumaddu inay meel walba gaadhsiinayso cid waloo somalilan ka soo jeedaaba waxtarkaasi iyo horumarkaasi dalka socda inay qeybta ay ku leeyihin ay ka qaataan dowladdu waxtarkeega inay gaadhsiiso ayuu madaxweynuhu horeba ugu ballan qaaday garajaamac iyo cuqaasha iyo waxgaradka kale la socday maanta ee xarunta madaxtooyada madaxweynuhu uu ku qaabilay waxay ka warrameen kaalinta ay ka qaadanayaan horumarka dalka sida mar walba iyo wakhti kastaba ay diyaarka ugu yihiin qarannimada somalilan iyo meelmarinteeda sida ay mar walba diyaarka ugu yihiin in ay wax ka qabtaan wixii nabadgelyada darro keenaya dalkeenna iyo dadkeenna ku keenaya nabadgelya darro waxaa kaloo uga warrayn madaxweynaha deegaanada gobolka sool ee gobolkaasi sool waxyaabaha uu tabanayo oo dhinaca horumarka loo baahan yahay in wax lagala qabto ayay ka warrameen iyo baahiyaa jira runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu jeediyey hadal dheer oo uu kaga warramayo taariikhda dalkan uu leeyahay sidii midnimada lahayd sidii wadajirka lahayd ee guud ahaanba markii xorriyadda dalkan loo dagaalamayay ee ingiriis lagula jiray qaybtii ay reer sool ku lahaayeen hormuudnimadii ay ku lahaayeen iyo kaalintii ay ku lahaayeen wakhtigaasi dheer wixii ka dambeeyey iyo halgamadii lasoo maray waxaa kaloo madaxweynuhu uga warramay koob iyo sagaashankii go-aankii dib ula soo noqoshada amba dib u sicibda qaladkii dhacay lixdankii ee magaalada burco lagu guddoonsaday in somalilan ay dib ula soo noqoto reer sool kaalintii ay ku lahaayeen reesool waxay ka qaateen garaadadooda iyo cugaashooda iyo waxgaradkooguba kaalin muddakarnimo oo hormuudnimay ka qaateen waa tii ta lagu socdaa waa tii ta la doonaya in laga midho dhaliyo waa tii ta la doonayaa in midhaheegii way muuqdaan oo midhaheegii somalilan waa nabadda waa dowladnimada waa ismaqalka waa kala dambaynta waa dhismaha qarannimo iyo hagiddiisa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo mar walba uu ku taamayo in dalkaasi uu ka sameeyo isbeddel daba oo ummaddu ay dareento aad iyo aad baa aad iyo aad baa layskugu warramay madaxweynuhuna taariikhtaa dheer ayuu ka soo warramay sida mar walba xukuumaddiisu ay diyaar ugu tahay waxyaabaha iyo adeegyada loo baahan yahay in dadkaa lala qabto wixii xukuumaddu awooddeeda ay haysaba inay la qaban doonto oo diyaar ay u tahay xukuumaddu inay hawshaasi wax ka qabato runtii kulankaasi jawi fiican buu ku dhacay jawi farxadeed buu ku dhacay jawi isqancin buu ku dhacay jawi in qarankaasi nabaddiisiiyo dhismihiisaba dhinac loo wada jeediyo ayuu ka dhacay waxaa kaloo mataqaana cuqaasha iyo waxgaradka looga warramay guud ahaanba howlaha dalka ee soconaya xukuumadda waxyaaba ay ku mashquulsan tahay dhinac walba haba noqoto caafimaad ha noqoto waxbarashada iyo adeegyada kale ee asaasiga dadkeena u ah laga maarmaan inay helaan ayaa runtii guud ahaanba looga warramay aad iyo aad buu kulankaasi si farxad iyo jaw farxadeed buu ku dhacay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu